kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oon caawa idinku hayo qaybtii labaad ee aad sida weyn u sugayseen ee waraysigii aan bishii sebtembar magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kula soo yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hodoon hibanuura qaybtan labaad ee barnaamijka ayaan u hakiyey kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay fanaanadda odaygeeda baashe nasiib wanaag waxaa ah in toddobaadkan aan barnaamijkan idiin soo gudbiyo maadaama ay xaaladda baashe in badan soo hagaagtay barnaamijka caawa waxa ay fanaanadda hibe maxamed hodoon hibanuure uga sheekaynaysaa jacaylkii muddada dheer soo jiray ee dhex maray iyada iyo baashe jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday lix iyo siddeetankii waxaa la yidhahdaa baashe muuse xuseen baa la yidhahdaa jacaylkiina dhex marin oon ku guulaysanay waan isguursanay maxaa suuro geliyey in jacaylkii hibe iyo baashe uu muddadaas dheer jiro maxaase tiir jabi waayey u ahaa waxyaalo ku xakameeyaa jira xataa haddaad istidhaahda qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho marar aan la fulin baa jirta waayo wanaaggii iyo macaankii badnaa ayaa kugu xeeran oo joojinaya waa caawa iyo cawayska washington dadka xumada shiilkii xanta yaanay ka helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa
heese fara badan baad qaaday hiba oo munaasabado badan ku qotoma jacaylka marka laga soo tago kuwa wadani aad qaaday iyo kuwa dalkii lagu difaaca ayaad qaaday kuwa wax soo saarka ka hadlayaad qaaday tusaale kale heestii gobonimada maxamed suleyman hadda kahor waxaad sheegtay markii lagu yiri maxamed suleyman waad la heesaysaa inaad aada uga xeshay aad iyo addeba maxamed axmed iyo maxamed saleebaan iyo haddii lahays lagu yidhaahda ka hor dee waa xoogeen taariikh waxaad galaysaa taariikhday galeen oo kale marka labadaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa markuu allah u naxariistay xuseen oo faarax igu yidhi waxaan kuu doortay heestaa qiimaha leh inaad fanaanka weyn ee qaaligaa la qaado waxaan ku soo dhaweysay aan la malayn karin maxamed axmed markii la yidhi dayaxlamoodyo baad la qaadaysaana waxaan u soo dhaweysay aan la malayn karin markii ka horreysay aan cusbaa ee magool layla meel dhigay in la heesay heesta la yidhaahdo maxaa godadla godadla ween hagcalaan la qaaday dee adigunbaa ii qaadi badan badankaygi ilaa waan ku aqaana codkaygaoo kalead leedahay waa jacaylkaa keenaya an halla kala gartay inakeen golaha gododle waa gadiisii anna kula gartoo ku garwaaqsade inakeen golaha oo hees uga gigsi gododle waa gadiisii
Yeah.
adhiga adag in lagu biijiye guul baan wadne gone waa gardaraan gododle waa hees aad loogu aad iyo aad aad iyo aad waxay ka hadlaysay alla- in- in abwaanka in heesta saway horta qisadu isagay ku dhacday waa qiso xaqiiqa laba xaasbulaa labadiiba u heshiiyey markay u heshiiyeen maalintii dambe wuxuu yimi in in annaga oo fanaaniin meel fadhina marka wuxuu yihi sheekadii buu nooga sheekeeyey hees baan ka sameeyey buu yihi heesta wuxuu noo doortay aniga magool iyo iyo axmed mooge marka anagu waxaan matelaynay labadiisii naagood isaguna in- waxaa matelaya ninka la yidhaahdo in maxaa leeranaya in axmed mooge labaan guursado guuldaryo ciil xalay guurihii waxaan gowda ku hayaa gego madhan madhan gawaan waxaan gowda ku hayaa gego madhan maran gawaa gadmadii horaan la guuxayaa gaxdeedii dhan la golongolon gadmadii horaan la guuxayaa gaxdeedii dhan la golongolo gacaltooyaadiiniga gaabsatee gacaltooyaadiiniga gaabsatee gacaltooyaadiiniga gaabsatee guulo alla igargaaraye guulo alla igargaaraye gabdhayo hogalab wana hagsan hoy gabte waa gediniye ay gabte
marka haddii ragga xaasaska badan leh haddii dumarka ay u heshiiyaan xaaladooda ma Khatar sahlana weeye, dee saa yoo dheh, adduunyada ilaahay ninka geed baan ku xidhnay ilaa run baanu sheegaynaaye godad laa tahay oo adigaa sidan oo adaa sidan oo aad iyo aad aad iyo aad n hibo waqtiyo badanaad lagu waraystay marxalado badanaad soo martay marka war badan kuguma harin n jacayl uun dadka ay kuu qabaan oo anigaan ka mid ahay maahe n waxaan rabaa caawin aan ku weydiiye su-aal laga yaaba inaan hore lagu weydiin Maaye.
oo maybe dadkii hore kuu waraystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mala awaaleen qaarna aanay kuma weydiin ama ay ku dhiirin Maaye.
weli jacayl ma ku soo maray muxuu ii soo mari waaya qof balaadmi aan wax jecelayn miyaa jira dee wuu isoo maray jacaylkaygii khatarta ahaa waxaan guursaday eh, lix iyo siddeetankii waayahay lix iyo siddeetankii adoo soo caqliyeysta oo Oo dhan- caana oo ah, dalkii oo dhan haysta ah.
marka bal jacaylkaa wax ma ka taaban kartaa waa laga taaban karaayo waxa weeyaan dee ninka imka ay qaba weeyaan Ah, waxaa la yidhahdaa baasha muuse xuseen baa la yidhahdaa Eh, maaragtay jacaylkiina dhex marin oon ku guulaysanay waan isguursanay Een, marka ma jiraan mar haddaad fanaanadna ahayd sidaad qirtay jacaylna aad tiri wuu isoo maray oo xaajigaaga hadda u yahay baashe maasha allah heese isaga ka turjumaya oo aad qaaday ma jiraa ama aad ka hesho oo heesaha uu ku dhex jira waxaa way jiraan midi waa heesta la yidhaahda naftaydan samir yidhaahdaa sariya hoos wuxuu ugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo niga sulugin kaa siistay bay tidhaa dee waata i diidda haddana markaa wax qisadaa keenay een, mar baan xoogaa wax laygu yihi gabadh kala iyo meeshta soo gashay markaan ka tashaday een anigu ka laalaabtay wax jirena ma ahayn sacuudigu joogay ana soomaaliyaan joogay ayaa maxaydaanay igu soo noqday wuxuu yidhi waxaas waxba kama jiraan wuu soo dhoofay wuu ii yimi marka maadaama wixii aan kolkii hore inaan kala tagnay iyo wixii aan ku fakarayay socon wayanoo sheekadii been noqotay heestaa intii horta aanay been noqonin baan u u sheegay in sooraan iyo ninka le cabdiqadar xasan khadraddaahir saaxiibadeeda wayla fadhido wayla qabanqaabinaysay markaa qisadii baan uga sheekeeyey inaan waxaan doonayaa jacaylkaas kansal gareeyo oon ka tago markaas uu- allah u naxariista ee wuxuu igu yihi sooraan ma- uma malaynay saaxiibana waanu ahayna istag iyo khadraba heystaa mala waalkaabuu kolkaa sameeyuu leeyahay sidanaan idhaahdaa haddana sidanay noqotaa aakhirka ugu dambeysana waxa weeyaan naftayda sabir idhaa kalgacayl ilay igama suule naftaydaa sabir idhaahdaa idhaahdaa sariya hoos wuxuu ugu sheegaa
waa gartay marka heestaas waa iska mala awaal bay ahayd mala awaal maaha waxaan doonay baanuunan kala tegno markay socon weyday sheekadii been noqotay kolkii hore aan heesta qaaday markii dambena waxaa lagu daray inta ah samaan kula waaraya sida lagu ku- satrigu meeshuu qabsaday samaan kula waaraya samaanku waa isla heystii uun oo isla yimi beedkaasaa lagu daray haa yaa intaa ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeyey sawiraan allah u naxariista iyo cabdikhatar xasan midna laxan ku saaray midna midhaha khadrana wayna qabanqaabinaysa allah u naxariiste
marka heestaas een, kalgacayl ilan igama suulo naftaaday si toosa uga tarjumaysaa haa aada iyo aad adaa iska leh aada iyo aad maanu mali ma samayn Maya, Laakiin aday anaa kugu la saabsan iibsaday, tahay.
haa.
marka ma jiraan heese kaloo adiga kugu saabsan oo jacayladaa ka mid a isla jacaylkaasuna waxa weeyaan xidig iyo adoo waa waaima markuu guursaday wuxuu joogay sacuudiga meel fiican buu ka shaqayn jiray cisbitaalka boqorka marka tii baan dabeedna markii aan heesaha xidhayey aan taariikhdii dib u soo qaatay xidigiiho waa adigoo xeryasama ku nool baan isku xiisa baruroon xaqiiq isku jeclaanay istiraabay baa xaggaygii xaggaaga baa adaaba iga yaqaan xasiriya jacaylka xidigyahow adoowa xeryasama ku noolban xidigyahow adoowa xeryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii isnabayba xaggayniyo xaggaagaba xiskenii isnabayba xaggayniyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa taasina saasay ahayd marka waxaad kula hadlaysay qaybo ku jira heesta een, dadka warxuma tashiilka ee warka kala gudbinaya aan runta ahayn haa waa sheekadaa hore unbay ku saabsan tahay laakiin waxaan ku xidhay fanka heesta jacaylkaas hadda xaguu maraya dee jacaylkaas sidii loogu talagalay ilaahay ugu talagalay uu fiicay inkastoo kollay bili-aadmiga in ay soo yar maraan turunturooyin waa okay wey waad kasoo gudubtay ah marka jacaylkaasi een, muddo dheeruu jiray een, maxaa xusuusa oo uu kugu reebay wallaahi xusuuso badan buu leeyahay aada u qiimo badan oo waxyaalo ku xakameeyaa jira xataa haddaas tiraahda qofka ka tasho ama isagu yidhaahda ka tasho m- marar aan la fulin baa jirta waayo wanaaggii iyo macaankii badnaa ayaa ku kugu xeeran oo joojinaya marka marka laga soo tago heesaas adiga kugu saabsan een, heesihii kale ee aad qaaday heese fara badan baad qaaday oo aada jacayl uga hadla Ah, aada iyo aada Een, tusaaloo kale hees waxaa jirta kalgacaylku waa qani caashiqa ka qarawey heestaasoo kale yaa lahaa iyadana maxayse ku qotontay heestaas waxay ku qotontay riwaayadii dhabar noqon weyday markaa riwaayadda waxaan ku matalaya gabadh een, laba nin kan intay la soo sheekaysatay kadiga rogato haddana kan la sheekaysatay marka markii hore saalax qaasim markaan axmed cali cigaal bartay baan ax- iyaan maxaydaan ka dulbooday oo aniga kule ka buldha rag baa kaasi koreeya oo jacaylkaagii ka haysto Ah, markii dhammeen u soo noqday isagii waa isla saalax qaasim yaan baryayaa waa aniga dee kalgacaylka waa qani caashaqa ka qara weyn
heestan kalena ma isla iyada dhahaysa een, jacaylkii xaal ka qaada xabiibi waa isla ruwaada ahaa Haa. waa isla qisadii saalax qaasim baan ku lehay jacaylka ka ee ka qaada xal aan kaa tegey ilaa waan u soo noqday
waayahay een, hiba wax badan baad ka hadashay marka jacaylkaagaas ilaa iyo hadda waad haysaa muddo intee leegbu jacaylkaaga een, dhidibada u aasan yahay Laguba tiri waa wax badan badan badan de waa le- yaraantii la weynaantii waa la- lix iyo sideetankii isku qabade adiguba marka een, maxaad bulshada ku taqaana ee muddada dheer ku taqaana hiba eh, aada u sheegi lahayd oo ku saabsan ama jacaylka ama nolosha ama fanka waxyaaba aad la wadaagi lahayd oo waaya aragnimo ee kaa soo maray xagga nolosha ma jiraa wallaahi horta dhinaca fanka waxaan odhan lahaa in dadka maaragtay in malaawaalka sameeya ee internetka ka hadla ee fanaanka taariikhdiisi baan ka sheekeynaynaa yidhaahda inay xogogaalnimo waxaanay lahayn aanay sheegin sheekooyin aada u badan oo aan jirin bay aniga iga sheegaan iyagoo isla maaragtay maaragt dadka kusoo jiita baa laga yaabaa in ay qaar kaloo ila midana inay ka sameeyaan marka waxaan odhan lahaa haddaad qofka jeceshiin inaad wax weydiisaan isaga weydiiya qisadaad ka hadlaysaan hamala awaalina intaasaan odhan lahaa waayo dee ma- wax fiican maaha aniga xitaa mid baa wuxuu soo geliyey hiba weligaad ilma ma dhalin waan dhalay laba caruuraan dhalay anigu labadiiba waygaa saqiireen midna xamar baan ku dhalay midna waxaan ku dhalay in jarmalka marka in- ma fiicna dee waxaan jirin in la sheegaa waayahay een, ah, fankaaga markaad fiiriso fanaaniin badan baad isku xilli ahaydeen haddana waxaad moodaa bulshadu inay si weyn kuu jeceshahay oo kolleyba aniga inta aan arkay ama aan la kulmay dad aan weligood ku arag ayaa aada kuu jecel maxaad islada dadku ay kugu jecel yihiin wallaahi anigu dee garan maayona waxaan is arkay uun yani weliba imankadan maaha bilowgii fankaan la bilaabayba waxaan arkay uun dadka qof waliba igu yidhaahdo waan ku jecelahay waan ilaa ay xad i gaadhsiiyeen keliday inay ii bixiyaan fanaanadii qaranka anigu ii bixiya moodhan maogtahay marka dee aad bay u mahadsan yihiin waad say arkayeen dhinaca kale barnaamijka caweyska washington oon huba inaad ku xiran tahay marar badan baad ii sheegtay inaad dhegeysato dad badan oon barnaamijka caweyska washington aan ku wareystay oo mas-uuliyiin leh xildhibaano leh jeneraalo leh haddaan baxuso jeneraal mahad aamino maxamed mursalo iyadana xildhibaanada khadiijo maxamed diiriye dad badanoo barnaamijkan aan ku wareystay dhammaantood markaan weydiiyey fanaanka ay jecel yihiin markiiba waxay maaragtay ay soo dhifteen fanaaniin kale way sheegeen laakiin qofka ugu horreeya ay carabka ku dhifteen aad ahayd inay ku jecel yihiinna way sheegeen maxaad ku leedahay waxaan ku leehay aada iyo aada iyo aad baad u mahadsantihiin generaalka iyo khadiijo wasiirka iyo xildhibaanada aaminaa saddexdoodaba horta waxaan uga mahad celinayaa inay yidhaahdeen waan ku joon jecelahay hibo iyagoo dad qiimo leh oo aan aada u qiimeynaya haddana waxay ka mid yihiin uun bulshada soomaalida ay wada muujisa jacaylka si gaaraan ugu mahad celinaya jenaraalka isma naqaano wuu daawaday unbaa laga yaabaa aad baan uga mahad celinaya inuu fanaaniintii aan la socday oo dhan ruwaadii uu nagu wada daawaday uu kelida igala soo dhexbaxay qiimahaasna waanu hayaan u mahad celinaya labada gabdhoode wasiirada iyo xildhibaanada an labadaba aad baan isku naqaanaa aamino horta waxaan isku baranay anagoo yaryar inankeedan liibaana imika jooga halkan iyo inankaygii maxameda curadkayga ahaa ayaa waxaan ku wada dhalay cisbitaalka banaadir marka qol kale iyadu deganayd oo malku ahayd ana qol kale waa ii timi maadaama anigoo fanaanad caano heesta aanahay iyadoo qaadaysa heesta sabab kale ha moodin oon xalay oo kalena wada umullay halkaasaan isku baranay walaalo iyo saaxiibnimada iyaduna meel dheer bay gaadhay khadiija maasha allah tabaaraka allah markii aan tegay xamar ee ay casumay ninkii qaaliga ahaa duqa magaalada tarsan xilligii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ayay ahayd qofkii iyo hogaaminayay casuumadahayga kala hufaysay kala haadinaysay aada iyo aada hormuudka uga ahayd markii dambean iminka ku noqday ee farmaajo madaxweyne farmaajona sidii oo kale iyoy barbar taagtay markaa way tustay ina aada ii jeceshaa waayahay ugu dambeyntii muddo dheer ayaad fanka kusoo jirtay inkastoo hadda sidaad sheegtay fankii aad aad ka faraxalatay meel sarena waad ka gaartay oo qof fanaana uu ka gaari lahaa bulshada fankaaga jecel maxaad u sheegaysaa ugu dambeyntii waxaan bulshada fankayga jecel horta cidla kagamaan tegina suugaantu hees suugaantu waxay leedahay gabay waxay leedahay hees waxay leedahay muusishan waxay leedahay ciyaartooy waxay leedahay mulaxan anigu waxaan cidla kagamaan tegina waxaan sameeyaa suugaan kolba waktiga la joogo ku habboon taasay aan ugu bedelaya intaan iska tegay un iskamaan tegin marka maanta waxaan kaga faa'iidaysanayaa dagaalada meel walba ka socda soomaalida wadankeedii oo aada wadna xanuun igu haya sugaanaan ka sameeyey ayaan ku cabirayaa jacaylkayga iyo wadankayga saanu jeclahay marka waxaan idhi dhiiladii colaadaha dharaartii kastaba nagu dhacayaa markay naga dhammaan waayeen dhambal nabada hondiri haddaan dhab uga faalloodo soomaalida isdhamaysay ee dhabtii haadku ka dhargaayo ee wiilbakii ugu dhowaa iilka dhacadiidshay dhaqaaliyo waxay maal dhaqdeenna dalal kale u dhoofshay ee weli dhibkii sii wadee col u dhawaaqayow dhiiranaanteeni geesinimo maantay dhicisawdoon dhabarka iska jabinoon midnimadeenna ku dhantaallay waxa layska dhaadhiciyey oo dunidu meel dhigatay marna inaan heshiis naga dhacayn dhabaho dheeraada dhulkeennaan u dhalannay ahaa dhaxal awowyaasheen ee dhaymanka iyo gaaska iyo dahabku dhacadiido dhigeen weeye kuwa sugi intaynu isdhammaynaynee dhinacaysa saaro qabiil dhacamo weyn saara dhibaato waan ka dharagnay hibashahayna wada dhaafto dhismayaashii burbur ee aan dhisnoon dhaqanka dhaabadinno dhallinyariyo waayeel dhammaan dhuuni wada beero dhab haynooga dhigo eebbahan dhibana joogahay ruux walowba dhankaaguun adigu dheeli ka ilaali ood cashay ku jirto aad baad umadsanta aad baad umadsanta waa tii la dhihi jiray dantu wadajir weeye docdaada ayay ka Yay ka- beelihin okay.
anna tayda igu daa dataada kugu daaya waa sidaa waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamed thank you so very much aad umahadsan tahay intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura dhegayste fadlan nala wadaag aragtidaada ku saabsan barnaamijkan caweyska washington adiga oo nagala soo xiriiraya emailkeena oo ah somali at v o a news dot com ama bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale ismaqlayno wacaashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee